بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله تعالى عاوى بدلك درسك waxaan ka hadlaynaa alixtifaal bimowlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam iyo mowduucaas xukunkiisa fi shariica muxaadarada ama kelimadda cinwaankeeda waxa weeye atacliiqaat aljaliya fi xukmi alixtifaali بالmولد النبوي وma فيه من المخالفات الشhرعية التaعليiقاaت الجلية waa تaعليiقاaت ظاahiرة oo muuqda في xukم الاحتiفاaل oo ku saabsan xukunka in xaflada loo dhigo loo kulmo بالmولد النبوي dhalashadii rasuulka عaليه الصلاaة وسلاaم wamaa fiihi iyo waxa arrinkaa ku sugan oo min almukhaalafaati sharciya mukhaalafaat sharciya ah mowduuca ama kelimadda cinwaankeedu waa cinwaankaas waxaa macruufa oo mashhuura bayna annaas markii la gaaro bisha rabiicu alawal in la yidhaahdo waxaa la xusayaa ama xaflada iyo ixtifaal loo samaynayaa dhalashadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrintaasi xukunkeedu waa maxay fi shariicati alislaamiya marka koowaad waxaan ku bilaabaynaa in xaflada la dhigo ama ixtifaal la sameeyo goormay soo bilaabatay dhalashadii nebiga alay slat slam xaflada loo sameeyo goormay soo bilaabatay yaase ugu horreeyo arrintaa sameeyey waxaa muhiim ah inaan ogaano alixtifaal bimowlid الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ma dhicin xafladana looma samayn xusna looma qaban waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo waktigii saxaabada iyo waktigii taabiciinta iyo waktigii atbaacu taabiciin intaba fi lquruuni almufadala wax ixtifaal la yidhaahdo oo dhalashadii rasuulka loo samayn jiray ma jirin calayhi salaatu wasalaam arrintaasi waa bilijmaac waa la isku waafaqsan yahay oo xataa qolada bannaynaysa waxay nagu waafaqsan yihiin saddexdaa qarni inaan ixtifaal la samayn jirin xataa qolada qabta in la dhigo waxay leeyihiin waktigii rasuulka iyo waktigii salafka ma dhicin waa arrin la isku waafaqsan yahay haddii marka fii cahdi nabiyi sala allahu alay slam aan xaflada loo samayn dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waktigii saxaabadana aan la qaban xaflado arrintaa lagu xusayo waktigii taabiciinta iyo atbaacu taabiciina aan la samayn goormay soo bilaabat yaase ugu horreeyo arrintan bilaabay arrintan ciddii ugu horreysoo bilowday waa banu cubayd alqaddaax qolada la yidhaha banu cubayd alqaddaax aladiina yusamuuna anfusahum bilfaatimiyiin waa qolada nufuustooda ku magacaabo ama ayaga isku tilmaama inay faatimiyiin yihiin qoladani waa qolo masar qabsatay xukunka masarna haysatay in muddo ah qoladan banu cubayd alqadaax ayagu waxay isku magacaabaan faatimiyiin inay yihiin macnaha waxay u nisbo sheegtaan ilaa caliy bni abi aalib radia allahu canh oo waxay leeyihin waxaan ka soo jeednaa cali iyo faatima faatima bintu rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam halkaasay sheegeen in nasabkooda uu ka soo jeedo qoladaani waxay masar galeen oo xukunka masar ay qabsadeen sanadku markuu ahaa saddex boqol lixdan iyo labo taariikhda hijiriyada saddex boqol lixdan iyo labo ayay waxay galeen waddanka masar xukunka masarna ay qabsadeen waxayna dadka ugu sheekeeyeen inay cali bn abi aalib ka soo jeedaan intisaabkaasna ahlulcilmigu waa inkireen waxayna yidhaahdeen waa kadib iyo zuur faatime iyo cali radia allaahu canhum wax shaqaa kuma lahan mana ka soo jeedaan halkaa laakiin waxay ugu talagaleen dadka inay ku khiyaanaan oo maskaxda dadka ay ku qabsadaan qoladaanina markii dambe xukunkoodu wuxuu ku dhisnaa ama caqiidadoodu ay ahayd alcaqiida albainiya caqiidada baainiyada ayaa ictiqaad u ahaa ayagaana aasaasayba fikirka baainiyada waxyaabahay caanka ku ahaayeen waxaa ka mid ah xuduudda sharciga guud ahaan way ilqeeyeen wax xada oo sharciya oo ay oogi jireen ma laha waxay banneeyeen alfuruuj almuxarama galmadii xaaraamta ahaydna dadka waa u banneeyeen waxay xalaaleeyeen khamradii waxay yidhahdeen khamradii biyuhu waa isku mid waxba isma dhaamaan waxay cayn jireen inay ku caanbaxeen ambiyada calayhim asalaatu wasalaam in ambiyada la tacniyo waxay lacnadi jireen salafkii oo saxaabadu u horeeyaan qoladani marka waxay ahaayeen qolo aada iyo aada u liidata alqaadi abubakr albaaqillaani raximah ullah wuxuu ka alifay kitaab ayaga uu ku naqdinayo kitaabkaasi wuxuu u bixiyey kashfu lasraar wa hatku lastaar kashfu lasraar wa hatku lastaar yacnii asraartoo la faydo iyo daahyadoo la jeexo macnaha ciwaanka waa sidaa asraartu wuxuu ka faydayaa daahyadana ka jeexjeexayaa qoladan faatimiyiinta ah yacni wuxoodii qarsoonaa buu bannaanka soo dhigayaa kitaabkaasi markuu qoladan ka hadlaya wuxuu yidhi hum qowmun yudhiruuna alrafda wa yubtinuuna alkufra almaxd qoladan waxaa waaye buu yidhi qolo muujinaysa rafdi yudhiruuna arafda raafidnimo ayay muujinayaan ictiqaadkii raafidada ayay muujisanayaan waxay iska dhigayaan dad jecel ahlu beyti rasuulillaah sala allah alay slam saxaabadana way caynayaan raafidadu waa qowm lunsan laakiin caqiidadaasay muujisanayeen wa yubtinuuna waxay qarsanayeen buu yidhi alkufra almaxd gaalnimo barax laana waa qarsanayeen yacnii gaalnima u qarsooneed buu leeyahay sheikhulislaam raximahullah mar qoladan wax laga weydiiyey wuxuu ku jawaabay hum afsaqu nnaas dadka kuwa ugu fisqiga badan la waayo buy wa min akfar innaas kuwa ugu gaalnimada badanna waa ka mid yihiin buy dadka kuwa ugu gaalnimada badan ayay ka mid yihiin waman shahida lahum biliimaani waataqwa qofkii iimaan iyo alla kacabsi qoladaasi uga marqaati kaca aw bisixati nasab ama nasabkooda inuu saxiix yahay qofkii uga marqaati kaca nasabkay sheeganayeen oo ah inay ahlu beyt yihiin qofkii uga marqaati kaca faqad shahida lahum bima laa yaclam wuxuu uga marqaati kacay wuxuusan aqoon u lahayn qofkaasi waa qof ka hadla wuxuusan aqoon u lahayn wa qaala tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm allah subxaana wa tacaalana wuxuu leeyahy waxaadan aqoon u lahayn ha raace wa qaala tacaala ilaa man shahida bilxaqi wa hum yaclamuun ilaa qoladii ka marqaati kacda xaqa xaalayhin kuba yaqaanuu og marka qofkii arrinkaa ka hadla ama yidhaahdo kuwaasi mu'miniin iyo ahlu taqwa bay ahaayeen ama nasabkay sheegteen nasab saxiixa buu ahaa qofkaasi wuxuu ka marqaati kacay wuxuusan aqoon u lahayn mana bannaano wuxuusan aqoon u lahayn inuu ka marqaati kaco qoladaasi marka cubaydiyiinta la yidhaahdo ee sidaa culummadu ay ku tilmaameen inay u liitaan qoladaasaa ugu horreysay wax sameeya ixtifaalka almiqrizi raximah ullah fii kitaabihi alkhuduud markuu ka hadlaayey qoladan faatimiyiinta ah ayuu wuxuu yidhi wa kaana lilkhulafaa'i alfaatimiyiin khulafadii faatimiyiinta waxaa u sugnaa waa si ayagu sheegeen ay faatimiyiin yihiin waxaa u sugnaa buu yidhi fii tuuli sanati acyaadun ciiday lahaayeen sanadka dhan ciiday lahaayeen buu yidhi oo ay qabsan jireen wa hiya ciidahaasuna waxaa waaye buu yidhi mowsimu ra'si sana sanadka madaxiisa waxaa la dhigayaa xaflad oo mowsimu awali alcaam sanadka bilowgiisana mowsim iyo ayadana ijtimaac iyo kulanaa jira wa yowmi caashuuraa maalinka caashuuraana wuxuu yidhi xafladay dhigayaa wa mowlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam dhalashadii nebiga calayhi salaatu wasalaamna mowlid xafladay dhigayaa wa mowlid cali bni abi aalib cali bni abi aalib dhalashadiisana xafladay u dhigayaan wa yowmi nowruus maalinka yowmu nowruus waa maalinka xafladuhu ay dhigtaan nasaarada ayada laftirkeedana xafladay u dhigayaan xataa ciidihii nasaarada maca nasaara bay la ciidayaan xafladaha markay nasaaradu qabsanayaan waa la qabsan jireen marka acyaadday dhigi jireen ama xafladaha ay qaban jireen maxaa ka mid ahaa mowlid nabiy sala allahu calayh wasalam ayagaa ugu horreeyey wax arrintan keena bacdulculamaa baa waxay yidhaahdeen awalu man ixtafala bilmowlid huwa abu saciid almudafar ninka la dhihi jiray abu saciid almudafar saaxibu irbil ninkaasaa ugu horreeya bay yidhaahdeen laakiin culammadu sidaa tidhi waxay ula jeedaan awalu man ixtafala bilmowlid fi lmuusil magaalada muusil dhexdeeda ayuu ahaa abu saciid waxaa keenay abu saciid wakhtigiisa wuxuu ahaa fi lqarni saadis qarnigii lixaad wey qoladan cubaydiyiintuna qarnigay ahayeen saddex boqol lixdan iyo labo yaa horreeye markaa faatimiyiintaa horreeyey laakiin abu saciid waxaa ixtifaalka uu ugu horreeyey uu ka bilaabay magaalada muusil oo ciraaq ka mid a halkaasoo asaga yani qofka ugu horreeye ahaa marka qolada dhexaysa waxaa ugu horreeya abu saciid waxaa lagu qeydayaa bilmuusil ma aha cala aliطlaaq cala aliطlaaq wax xafladahan bilaaba oo mowlidka nebiga sala allahu calayhi wasalama ijtimaac iyo xaflada u qabta qoladan cubaydiyiintaa wey waa baatiniya waa qolo aada iyo aada u liidata ictiqaadkooda ayaga ugu horreya wax arrinkaa keena dhalashada nebiga sala allahu calayh wasalam in loo qabto xaflado ama kulamo oo markaa la leeyahay waxaa lagu xusayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam dhalashadiisa xukunkeedu waa maxay xukunkeedu waxaa waaye inay bidca tahay alixtifaal bimowlid الnabiy salى اllah alay slam waa bidca muxarama waa arrin bidco ah oo xaaraama fi اddiin sababtu waa maxay rasuulka salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun fii xadiidi caaisha radia allahu canha qofkii arrinkeenna ku soo dariya waa arrinkeen waa diinkeenna qofkii ku soo daro waxaan ka tirsanayn fahuwa raddun ay marduudun waa lagu celinayaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka digay bidcada fii xadiidi alcirbaad ibni saariya radia allahu canh wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa iyaakum wa muxdathaati alumuur fa ina kulla muxdathatin bidca wa kulla bidcatin dalaala waxaan idiin kala digayaa adinka iyo waxyaabaha la soo dariyey maxaa yeelay muxdathaadku iyo waxyaabaha la soo dariyo waa bidca bidco walbana waa dalaal iyo baadi buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam saan hore u soo sheegnay waxaa la ysku waafaqsan yahay in xaflada loo qabto dhalashadii rasuulka inaysan wakhtiga rasuulka dhicin wakhtigii saxaabadana aysan dhicin idan arrintaasi waa bidca waa wax la keenay bacda rasuul calayhi salaatu wasalaam lagu daray diinta islaamka ilaahay loogu dhowaanayo rasuulkana uu sharciyenin sala allahu calayh wasalam arrintaasi bidco way bidcaduna waa xaaraam allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi asagoo ka digaya in la garab maro rasuulka calayhi salaatu wasalaam falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan kuwa khilaafaya amarka rasuulka sala allahu calayh wasalam inay asiibto fitna ama inuu asiibo cadaab wax xanuujiya ha ka digtoonaadaan waa tahdiid iyo handadaad wa oo allah uu u jeedinayo subxaana wa tacaala qof walba oo khilaafa hadyigii nebiga sala allahu calayh wasalama iyo dariiqadiisa wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala fii aayatin ukhraa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waxaa idinkugu sugan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayasho wanaagsan hadduu rasuulka arrinkan ka tegey waa inaan uga dayanno ka tegiddeeda calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele rasuulka waxaa idinkugu sugan buu leeyahay alle ku dayasho wanaagsan waxay ugu sugan tahay liman kaana yarju llaaha walyowma alaakhir qofkii allah subxaana wa tacaala iyo aakhiro rajaynaya kudayashaa ugu sugan nebiga sala allahu alay wasalam kudayasho wanaagsanaa ugu sugan arrintan waa inaan nebiga uga dayanno oo siduu uga tegay aan uga tagno wa qaala tacaala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى wuxuu yidhi kuwa hormaray oo muhaajiriin iyo ansaar bale iyo kuwa ku raacay wanaaga والذiina اتabacuuhum بإحsaan radia allahu canhum waraduu canh waxaa la rabaa ixsaan iyo wanaag inaan ku raacno rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam iyo saxaabadiisa iyo a'imaة اlhudaa mas'aladanna waxaan ku raacaynaa nebiga iyo saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam inaysan samayn maadaama ay ka tageen waa inaan ka tagno sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba qaybood ee ahlulcilmigu u qaybiyaan sunna ficliya iyo sunna tarkiya sunna ficliya macnaheedu waxa weeye wixii nebigu sameeyey inaad samayso sala allahu calayh wasalam ood uga dayato samaynta sunna tarkiyana waxa waaye wuxuu ka taga waa inaad ka tagto arrintaa nebigu ma sameeyey sala allah alay salama haddii la yidhahdo rasuulka ma samayn adiguna ha samaynin uga dayo inaadan samaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama uu rasuulka ka tegey adiguna waa inaad ka tagto sidaasaa itibaaca iyo raacidda rasuulka ay ku sugan tahay calayhi salaatu wasalaam wa qaala tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina yowma carafa fii caami xajati alwadaac aayaddaana ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala aayaddaani waxay noo sheegaysaa diinkeennu inuu yahay diin dhammaystiran waxay noo sheegaysaa in ilaahay diinka noo kamilay wax ka dhimanna aysan jirin alyowma akmaltu lakum diinakum maantan diinkiinna idiin taam yeelay ayuu allah subxaana wa tacaala leeyahay wa atmamtu calaykum nicmatii nicmadaydana waa idiin taam yeelay wa radiitu lakum alislaama diinan waxaan idinkaga raalli noqday islaamnimada inaad diin iyo dhaqan ka dhigantaan diinta islaamka ayaan raalli idinkaga ahay buu le alla subxaana wa tacaala aayaddaasi aad bay ugu farxeen muslimiinta maxaa yeelay waxay aayaddu sheegaysaa diinkaani haba yaraatee wax ziyaada inuusan u baahnayn maalinkii aayaddaani soo degaysay ma jirin wax la yidhaahdo ixtifaal iyo dhalashada rasuulka calai slat slam xaflado loo dhigaya diinkuna maalinkaasuu dhammaystirmay aayaddaa dibadeed iyo waktiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadib wixii la keeno ee la yidhaahda diinkaa lagu soo daraya arrintaasi waa bidca bidcaduna waa dalaale iyo baadi wey waxaase waxay doonaan ha noqdaan waxayna ahlulcilmigu sheegeen in ixtifaal la soo dariyo oo la keeno oo la yidhaahdo dhalashadii rasuulka moxameda calayhi salaatu wasalaam aan xaflado u dhigaynaa soo darinta arrintaa la soo darisiiyey macnaheedu waxa wey inaana ilaahay diinka dhammaystireen waay maxaa yeele diinkan hadduu taam yahay xaggee uga jirtaa arrintan diinkeennu waa dhammaystiran yahay xaggee uga jirtaa in xaflada loo dhigo mowlidu rasuul calayhi salaatu wasalaam ma saxaabadii baa sameeyey ma samaynin saxaabadii bilijmaac ma nebi maxamedaa sameeyey sala allahu calayh wasalam ma samaynin rasuulka alai slat slam bilijmaac idan diinaan diinkii nebi maxamed iyo saxaabadiisa aan ahayn diin ma ah famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakuunu lyowma diinan sidaasuu yidhi alimaamu maalik raximah ullah maalinkaas waxaan diin ahayn maalinka aayaddaani ay soo degaysa alyowma akmaltu lakum diinakum maalinkaas waxaan diin ahayn maanta diin noqon maayaan buy arrintaasi marka bidco wey qofka bidcada la imaanayana ilaahay subxaana wa tacaala camalkiisa ka aqbali maayo wax walbou sameeyo oo camalah oo aan waafaqsanayn hadyigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay aqbali maayo sida xadiidka caaishan soo akhrinay ku jira man axdatda fii amrina haada maa laysa minhu fahwa rad wa fii riwaayatin man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad qofkii camal sameeya camal oo camal la yimaada aan waafaqsanayn hadyigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebiga alay slat slam wuxuu yihi waa lagu celinaya qofkaas ilaahay ka aqbali maayo acmaasha in la aqbalana laba shardi bay leedahay shardiga koowaad waa alikhlaas shardiga labaadna almutaabaca shardigii mutaabacada waa maqan yahay xafladaha la dhigayo mawlidka nebiga alay slat slam loo dhigayo waxaa ka maqan shardigii labaad ee mutaabacatu rasuul calayhi salaatu wasalaam in rasuulka lagu raaco looga daydo waa ka maqan taha waxaana rasuulka ku dayanaya fii hadihi lmas'ala dadka ka taga oo haba yaraatee wax xafladaha aan dhigin bidcada dararka iyo dhibaatada ay leedahay waa macruufo waad ogtihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii kulli khudba markuu furfuranayo waxyaabuhu aad ugu furfuran jira waxaa ka mid a fa ina asdaqa alxadiidi kalaamu ullah wa khayra alhadyi hadyu muxamadi sala allahu calayhi wasalam wa shara alumuuri muxdathaatuha umuur iyo arrimo waxaa u shar badan kuwa la soo darriye gadaal laga keena wey wa kulla muxdathatin wax walboo la soo darriyana bidcatun bidca waayo wa kulla bidcatin dalaala riwaayad kalena waxay leedahay wa kulla dalaalatin fi nnaar baadi walbana naaray ku sugan taha idan bidcadu waxay kugu hogaaminaysaa cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala shaydaankuna waa kuu qurxinayaa oo wuxuu leeyahay waa camal khayriya waa maxabatu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ad jeclaanaysaa buu leeyahy jacaylka rasuulka wuxuu ku jiraa fi itibaacihi in nabiga la raaco sala allahu calayhi wasalam idan waxaa loo baahan yaha dadka muslimiinta ah qudwadooda iyo hoggaankooda waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wixii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaada ou sameeyey ama ou amray ou ku qowlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa waajib nagu ah inaan ku raacno ilaan asaa hoggaankeenni ah wax walba uu rasuulku naga reebay ama uu ka tegay uusan samaynin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa waajib nagu ah inaan ka tagno waxaa waajib nagu ah inaanan samaynin waxaas waxay doonaan ha noqdaan jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaamna waxa waye raaciddiisaa calaamad u ah haddaad rasuulka jeceshahay waa inay kaa muuqato jacaylkaas jacaylkaas siduu kaaga muuqan karaa wuxuu kaaga muuqan karaa inaad asiga ku dayato ood ku raacdo fii kulli sagiiratin wa kabiira wax walboo weyn iyo wax walboo yar inaad nebiga uga dayato sala allahu calayhi wasalam haddii marka ixtifaalkaasi la yidhi waa bidca waxaana la ysku waafaqsan yahay inaan la samayn jirin fi lquruuni almufadala qarniyadii fadliga lahaa waxaa laga yaabaa in lays yidhaahdo oo qolooyinka arrintaani bannaynaya maxay cuskanayaan oy daliishanayaan waxaa laga yaabaa qofka maskaxdiisa inay arrinkaa ku wareegto waxyaabo shubahaada ay cuskadaan ama ay deliishadaanaa jira laakiin waxyaabaha shubahaadka ah waa awhaa min beyt alcankabuut caaracaarada gurigeeda waa ka jilcan yihiin yacni wax aada iyo aada u liita oo aan deliil ku sugnayn haba yaraatee w waxyaabahay cuskadaan waxaa ka mid a laba xadiid oo mid ka mid ah bukhaari iyo muslim uu ku jiro laakiin meeshay u deliishanayaan haba yaraatee aan wax deliilo ugu sugnayn xadiidka koowaad oy arrintaa u deliishadeen waa xadiid sowmi yowmi caashuuraa xadiidka waa macruufa waa taqaanaan maalinka caashuuraa axaadiid badanaa ku soo aroortay in la soomayo waa muxaram tobankiisa ee nebigu sala allahu calayh wasalam uu noo sheegay in lagu dhaafayo dunuubtii dhacday fi sanati almaadiya sanadkii tege oo markuu magaalada madiine yimid nebiga sala allah alay slam uu maka ka soo hijrooday ee uu arkay yahuudi oo soomaysa maalinka waatuu yidhi naxnu axaqu bimuusa minhum annagaa muuse uga xaqnimo badan markaasuu saxaabada wuxuu amray inay soomaan yowma caashuuraa maalinka caashuuraa ha la sooma buy waxay yidhahdeen xadiidkan wuxuu deliil u yahay arrintaanu inay bannaan tahay ixtifaalku inuu bannaan yahay xadiidkaasaa noo deliila bay yidhaha oo waxaa layahay xadiidkan siduu deliil ugu yahay in loo ixtifaalo maalinkaas waxay yidhaahdeen deliilku waxaa waaye shukri iyo nicmo ilaahay subxaana wa tacaala nicmadu u galay muusa ayaa laga shukrinayay waa idhaaru ashukr shukr shukrigii oo la daahiriyo oo la muujiyo wey maadaama marka loo soomay shukran lilaahi caza wajal calaa najaati muusa ilaahay in looga mahadinayo badbaadadii muusa calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen mawlidkan waxaa xaflado loogu dhigayaa si shukrigaas loo muujiyo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa in lagu faraxsan yahay la daahiriyo oo la muujiyo halkaasaan del ka daliishanaynaa bay yidhaahda waxaa looga jawaabayaa xadiidkan haba yaraatee wax daliila inuusan ugu sugnayn sababtu waa maxa arrintan aad ka fahamteen oo ah in xadiidkan looga qiyaasan karo in rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa xaflada loo dhigo hortiin yaa arrinkan fahmay muxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam nicmadaas u muujin waayey oo u dhihi waayey maalinkii aan dhashay waa nicmo ee xafladaha loo dhigo laa shaka inay nicmo ahayd dhalashadii rasuulka alay sala slam lakiin nicmo walba xaflad looma dhigo xaflad dhigiddu waa wax sharcigaoo nebiga looga dambaynayo sala allahu calayh wasalam rasuulka alayh salatu salaam ma samayn waa yahay asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alay salam nebiga sala allah alay slam saxaabadiisa annagoo og oo isku waafaqsan inay rasuulka calayhi salaatu wasalaam naga jecel yihiin oo ay naga maxabo badan yihiin ashaddu nnaasi maxabatan lirasuuli llahi sal l slam waa asxaabu rasuuli illah ayagaa rasuulka naga naga jeclaa in badan maca annahum axras mina cala itibaaci sunna ayadoo lala qabo sunnadii inay naga raacid badan yihiin maxay xadiidkan uga fahmi waayeen in nicmadaasi ay muujiyaan oo xafladahan hadda annaga aan dhigayno oo dadkan dambe ay keeneen maxay ayagu fahmi waayeen soo waajib maaha diinkan in loo fahmo sidii salafku u fahmeen asxaabu rasuuli llaahi sal l slam ugu horeeyaan annaga miya ayaga uga faham badan diinta islaamka xadiidkan saxaabada kama fahmin waxay khalafku ka fahmeen dadkan dambe gadaal ka yimid waxay ka fahmeen saxaabadu kama fahmin taabiciintuna kama fahmin atbaacu taabiciinna kama fahmin waxaysan kuwaa fahminna laa shaka fahamkeenna annaga aan fahmayn inuu qalad yahay haddaysan ayaga ka fahmin annaga inaan ka fahmnahay waa qalad maxaa yeeley annaga fahamkeennu ma gaari karo wuxuu fahamkooda gaari karo ayagaa nooga aqoon badan sharciga ayagaa waxay joogeen wakhtiga nebiga calayh sala slam axaadiidtani uu sheegayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan u sharciyeyn lahaa arrintaani haddii khayr ku jiro xadiidkan marka wax daliila haba yaraatee ugama sugnaa waxay kaloo daliishadeen xadiidu anas fi sunan fii sunani اlbayhaqi ana nabiya salى اllahu alيyه wasalam caqa can nafsih nebiga alayه الsalaat asalaam naftiisa ayuu ka waqlalay bay yidhaahde bacda nubuwa nebinimada kadib ayuu naftiisii ka waqlalay nebinimadiisa kadib macnaha waqlasha waa la yaqaanaa ilmuhu markay dhashaan waa loo waqlalaa soo maha rasuulka calayhi salatu salaam markii ilaahay soo diray kadib ayuu waxay yidhahdeen waqlal sameeyey ayadoo waqlashiisii nebiga calayhi salatu salaam uu hore u sameeyey awowgii cabdilmualib markuu dhashay awowgii cabdilmualibaa u waqlalay bay yidhahdeen maalinkiisii toddobaad asoo jira toddoba maalmood asoo jira nebiga calayhi salatu salaam ayaa cabdilmualib waqlashiisa sameeyey mar labaad in la waqlalo waxay yidhaahdeen sharci ma ah laakiin wuxuu nebigu u sameeyey sala allah alay slam waxay ahayd idhaaran lilnicma nicmadaasuu muujinaya bay idhaahay oo dhalashadiisiiyay ka wadaa laakiin xadiidkan waa daciif waxaa sanadkiisa ku jira nin la yidhaahdo cabdullaahi bnu muxarar muttafaqun calaa dacfi dacfigiisa waa la ysku waafaqsan yahay nin dacfigiisa la ysku waafaqsan yaha wey xadiidkaasina waa xadiid daciifa waxaba yaraatee daliilana kuma sugna maadaama uu daciif yahay lama daliishan karo waxyaabaha yidhaahdaan waxaa ka mid a alixtifaal bimawlidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam khayraa ku sugan khayrkana waxay yidhahdeen waa loo tartamaa fastabiqu lkhayraat khayraadka ha loo tartamaa alla leeya khayrkii wanaagga waa loo kala hormaraa arrintaana arrin khayra camal khayriya w ma khayra ilaahay igu ciqaabayaa oo igu cadaabayaa subxaanahu wa tacaala ma khayraan ku dembaabayaa intaas waa inta caamada la fahamsiin karo ama caamo badan arrintan looga dhaadhiciyo arrintaasi waxaa looga jawaabayaa marka koowaad inay khayr tahay sug bidcadu shar weeye khayr ma ah bidcadu waa shar oo nebigaa noo sheegay sala allah alay slam wuxuu leeyahay wa sharu alumuuri muxdathaatuha arrimo waxaa u shar badan buu yidhi kuwa muxdathaadka ee bidcada ay gadaal laga keeno bidca shar weeye khayr ma ah laakiin kabada soo qaad sidaa tidhi inay khayr tahay waxaa leeyahay hadday khayr tahay laba mid wey khayrkaasi nebi moxamed inuu gartay sala allahu calayhi wasalam iyo inuusan garan labadaa ma ka bixi kartaa labadaa ka bixi mayso khayrkaani ma khayru rasuulku ogaaba mase khayran rasuulku aqooninoo annaga kadib aan ogaanay miya rasuulka calai slat slam dibadii la ogaaday qof muslima dhihi maayo nebigu muusan ogeyn calayhi salaatu wasalaam maxaa yeeley khayr oo dhan nebiga xaggiisuu nooga yimi sala allahu alay slam wuxuu rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam ma jiraan wax khayra ilaa ummaddiisa inuu tusiyo noo sheegay calayhi salaatu wasalaam khayr ma jiro ilaa ummaddiisa waa tusiye arrintaani marka hadday khayr tahay rasuulku ma ogaa mase ma ogeyn haddii la yidhaha rasuulku waa ogaa sala allahu calayh wasalam jawaabka su-aal kalaa daba taalla haddii la yidhaha rasuulku ma ogeyn suuragal ma tahay inuusan rasuulku ma ogeyn qof muslima uu yidhaahdo suuragal maahan maxaa yeeley diinka rasuulkaaba laga soo gaaray waayahay rasuulku waa ogaa sala allahu calayh wasalam hadduu ogaa muxuu noo tusi waayey ma asigoo ogow naga qariyey khayrkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaasi soo dhaawac kuma ahan amarka alla u amray inuu nebiga calayi salatu salaam fuliyey yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik gaarsii baa la yidhi wix xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey gaarsii dadka rasuulka waxaa waajib ku ahaa wax alla wixii khayra inuu ummadda gaarsiiyo warkaasi macnihiisu waxa waay marka rasuulkii khayrka qaar ka midana waa na soo gaarsiiyey qaarna waa naga qariyey inuu qaar naga qariyey maxaa ka dhalanaya nebiga dadka waa khiyaanay waa calayhi salaatu wasalaam arrintaasina waa khatar waa kufri qof muslima inuu arrinkaa aamin hadday khayr tahay muxuu noo tusi waayey calayhi salaatu wasalaam uuna ogaa inay khayr tahay hadduusanna tusin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana waadix inuusanna tusin hadduu qof yidhaah waana tusiyey waxaa leeyahy qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin noo sheega xadiidka nebiga arrinkan uu nagu tusiyey calayhi salaatu wasalaam ou noogu bayaaniyey arrintan inay sharci tahay lama hayo hadduu raadiyana ma keeni karo xataa can axad min asalaf lagama keeni karo arrintan inuu banneeyey xafladdan mawliidka loo dhigayo haddii marka nebiga alay slat slam uusanna tusin waxay daliil u tahay inaysan khayr ahayn hadday khayr ahaan lahayd ayagaa nooga horeyn lahaa waxaana macruuf oo tafsiirka aan kusoo marra hadda ka hor fii tafsiir ibni kaiir aan ka soo naqlinay inay arrintaani soo socoto ay qaacido tahay low kaana khayran la sabaquuna ilay qaacido waayo yidhi cinda ahli sunna arrintaanu hadday khayr tahay nebiga iyo saxaabada iyo salafu saalixaa nooga hormari lahaa qaacido ahlu sunnaha agtooda taallow waxaani hadday khayr yihiin maxay u sameyn waayeen nebiga iyo saxaabadiisa iyo salafu saalix hadday sameeyeen waa khayr haddaysan samaynna khayr ma ahe sharwe waxay uga tageenaa meesha ku jira waxay uga tageen waa inaysan diin ahayn marka arrintaani khayr waayo qowlka ah la sallimi maayo khayr ma ahe sharwe maxaa yeeley bidca waayo bidcaduna waa shar waxay kaloo yidhaahdaan waa maxabatu rasuuli illaahi sala allahu alay salam waa jacaylkii nebiga oo rasuulkaa la xusayaa dadka nebiga jecelna calayhi salaatu wasalaam waa inay nebiga xusaan jacaylka rasuulka alay slat slam ayay daliil u tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la jeclaado waa waajib inaad nebiga jeclaato jacayl ka badan midda aada jeceshahay waalidka midda aada jeceshahay caruurta aada dhashay jacaylka aada jeceshahay xaaskaaga iyo xataa jacaylka naftaada aada jeceshahay waxaa la rabaa jacaylka rasuulka inuu waxaasoo dhan ka sarreeya calayhi salaatu wasalaam nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin axadkiin iimaan lagama helin ilaa aan ahaado mid xaggiisa loo jacayl badan yahay oo waladkiisa iyo waalidkiisa iyo dadkao dhan uu ka jecel yahay cumar ibn khadaab radia allaahu canh markuu yidhi yaa rasuula allah la anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa min nafsi rasuulka ilaahay wax walba waan kaa jeclahay buuyi ilaa naftayda mooyaane naftiisuu soo reebay muxuu ugu jawaabay nabiga alay slatu salaam wuxuu yihi laa yaa cumar cumar waxbaa kaa dhiman buui markaasuu yihi yaa rasuula allah la anta axabu ilaya min kulli shayin xataa min nafsi wax walba adaan kaa jeclahay buy xataa naftayda adaan kaa jecla markaasuu yihi alaana yaa cumar haddaad waafaqday buu yihi cumaru meeshii lagaa raba haddaad joogtaa marka jacaylka rasuulka alay slatu slam waa waajib laakiin haddaad rasuulka jeceshahay ilaahay subxaana wa tacaalaana aada jeceshahay jacaylku wax qalbiga ka dhacaw jacaylku waa wax qalbiga ka dhac waa camal qalbiya laakiin camalkaas qalbiga ka dhacaya maxaan ku gara karnaa inuu jiro waxaan ku gara karnaa inuu jiro acmaashaada inay ka muuqato qofka nebiga jecel sala allahu calayhi wasalam waa qofka dariiqiisa raacaw waa qofka nebiga dabagala oo wuxuu sameeyo sameeya wuxuu nebiga ka reebana ka hara wuxuu nebiga ka aamusana ka aamusa wuxuu rasuulka ka taga sala allahu calayh wasalamna ka taga qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah haddii aad tihiin kuwa ilaahay jecel fattabicuunii iraaca sidaa dheh baa layihi nabi maxamedo dadka dhahaya ilaah baan jecelnahay waxaad tidhahdaan calaamada jacaylkiinu waa inaad rasuulka raacdaan inaad jeceshihiin allah waxay daliil u ah mutaabacadii iyo raacidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam idan inaad ixtifaal u qabato dhalashadii nebiga calayhi salaatu wasalaam deliil uma aha inaad jeceshahay waxay deliil u tahay in jacaylkaaga nuqsaan ku jirto maxaa yeele haddaad rasuulka jeceshahay jacayl taam oo dhammaystiran ixtifaalkamaadan qayb gasheen maxaa yeele asigaa ka tegay sala allahu calayh wasalam asxaabtiisii aadka u jeclayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ka tagtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa oo zamankiisii la joogay saxaabo aad iyo aada u sharaf badan u karaamo badan u fadli badan jacaylkay nebiga jecel yihiinna calayhi salaatu wasalaam aan la qiyaasi karin aaday u jeclaayeen walidaalika qofkii siirada akhriya iyo sida rasuulka ay ula macaamili jireen sala allahu calayh wasalam arrintaas arrin daahira oo muuqato wey waxaa joogay raggii seefaha iskaga dhigi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo warmaha lagu soo ridayo ee dhihi jiray yaa rasuula allah naxrii duuna naxrik rasuulka ilaahayow dhuuntayda ayaa ka sokaysa midaada fallaarta lagu soo ridaya ee mushrikiintu rasuulka ay la damacsan yihiin ayuu xabadkiisa iyo dhuuntiisa u dhigayaa si rasuulka u badbaado sala allahu calayh wasalam asiga ay wax u gaaraan intii rasuulka wax gaari lahaayeen waa jacayl daahira oo aada u xoog badan oo muuqdo wey ayagaa naga jacayl badan rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaani haddii marka maxabatu rasuul ay tahay annaga yaa nooga owleysan oo samayn lahaa asxaabu rasuulilaahi sala allah alay slam ayagaa nooga owleysan oo arrintaan samayn lahaa marka maxabatu rasuul ma aha bidcadu sideedaba bidcadu maxabatu rasuul ma noqoto waxa maxabatu rasuul ay ku sugan tahay waa fi itibaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam in nebiga la raaco calayhi salaatu wasalaam asiga lagu daydo in asiga lagu daydo sala allahu alay salam sidaasaa waxay ku jirtaa mutaabacatu nabiyi sala allahu calayhi wasalam ee mutaabacadu kuma sugna inaad meelo inta qasaa'id ka akhriso xaflada layskugu yimaado xalwo iyo maaragtay buskud iyo raashin lagu cuno caaw oo dhanna makarafoona laga qayliyo itibaacu rasuul ma aha calayhi salaatu wasalaam low kaana xubuka saadiqan la aطactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu haddii xubigaaga iyo jaceylkaaga uu ahaan lahaa mid saadiqahoo ka run sheegayso hadduu run ahaan lahaa nebiga addeeci lahayd buy maxaa yeeley midka wax jecel cidduu jecel yahay waa adeecaa qofku qofkuu jecel yahay waa adeecaa wuxuu ku adeecaa hadduu wax amro wuxuu ku adeecaa wuxuu ka reebo wuxuu ku adeecaa wuxuu ka tago intaba waa ku adeeca laqad kaana lakum fii rasuuli illaah uswatun xasana kudayashaa nebiga idinkugu sugan buu le allah subxaana wa tacaala kudayashadaasi ma aha waxa uu samaynaya keliya waxuu ka tagana waa uga dayanaynaa oo arrintaani ay ka mid tahay uu nebigu ka tegay sala allahu calayh wasalam waxyaabaha tusinaya inaysan salafu saalix arrintan aysan samayn aysanna ihtimaami jirin ooy danayn jirin waxyaabaha ku tusinaya waxaa ka mid a taariikhdii dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xataa waa la isku khilaafsan yahay taasina waxay deliil u tahay inaysan bidabdi u ihtimaaminaynin maalinkii ay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa sida ibnu kathiir uu sheegay fi lfusuul waxaa la yidhi nebiga alay slat slaam wuxuu dhashay maalin isniina lilaylatayni khalata min rabiici lawal maalin isniina oo rabiicu lawalna laba maalmood ay ka tagtay rabiicu lawal markay laba maalin tagta macnaha maalin saddexaadkii rabiicu lawal ayuu nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi rabiiculawal sideedeediiba u dhashay waxaa la yidhi rabiiculawal labaiyo tobankeedii ayuu dhashay nebigu sala allahu calayh wasalam intaasoo khilaaf ah ayay culammada iskugu khilaafeen bidabdi wakhtiga iyo taariikhda uu dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa waxa dheer oo arrintan bidcada ah oo sharta ah oo hadyiga nebiga aan waafaqsanayn sala allahu alay slam waxaa dheeri ku ah waxyaabo la sameeyaa jira markii ixtifaalaadkaasi la qabanayo oo munkaraada meelaha qaar rag iyo dumarba hal meela lagu kulmaa oo waxaa la leeyahay waxaa la xusayaa nebigii sala allahu calayhi wasalam markaasaa la isdhexgelayaa ikhtilaad bayna alrijaali waannisaa waa arrin munkara waxaa kaloo ku jira ama soo gala in badan qasaa'id la akhriyo oo yacnii tusinaya quluw iyo xadgudub lagu xadgudbayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal qaarkood waa qasaa'id shirkiya waa qasaa'id shirki ximbaarsan wey waa munkar aada u weyn waxaa ka mid ah qasaa'iday akhriyaan qasiidadii buusiiri ay macruufka ahayd yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadisi alcamami yaa akrama alkhalqi maa lii man aluudu bihi siwaak malihi buu yidhi cidaan magan galo oo adiga kaa soo harta rasuulkuu la hadlayaa hadda ogow ilaahay ma ah cid adiga kaa soo harta oo aan magan gelayo melihi buu leeyahay rasuulka ilaahay waxaa ku jirta inuu yidhi fa inna min juudika addunyaa wa daratiha wa min culuumika cilmi lawxi waalqalami addunya aakhiraba rasuulkuu siiyey sala allahu calayh wasalam deeqsinimadaada waxaa ka mida buu yidhi iyo bixintaada adduunyada iyo daradeeda daratu dunyaa waa maxay waa aakhiro wa cilmigaagana waxaa ka mid a cilmu lowxi waalqalam lowxulmaxfuudka waxaa ku yaalla qeyb cilmiga rasuulka ka mida waay sala allahu calayhi wasalam macnaa cilmigiisoo dhan xataa ma ah alimaam ibnu kaiir raximah llah wuxuu yidhaahday maa abqaa lilaahi shay-an ilaahay waxba uma reebin buu yihi ninkan wuxuu ilaahay u reeba ma lahan subxaana wa tacala wixii ilaahay iska lahaa rasuulka ayuu siiyey sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo ka mid a yaa sayidii yaa rasuula allahi yaa amali yaa maw'ilii yaa malaadii yowma tilqaa'i qasaa'idii akhriyaanay ka mid taha yaa sayidii yaa rasuula allah sayidkaygiiyow rasuulka ilaahayow yaa amalii midkayada diiladayda ahow yaa maw'ilii midka aan magan gelayo waa meesha lagu baxsan lahaa yaa malaadii malaadii maw'ilii waa isku dhowdah yowma tilqaa'i maalinka la kulankeyga waa yowma alqiyaama midka i magan gelinayo oo aan ka rajaynayo inuu ibadbaadiyo saasaa rasuulka ugu yeerayaan calayhi salaatu wasalaam arrintaas yaa iska leh allah subxaana wa tacaala waxda waxa wax badbaadiya waa allah subxaana wa tacaala laa malja'a walaa manja minka ilaa ilayk meel la magan galo iyo meel lagu baxsado ma jirto ilaa ilayka ilaa xaggaaga mooyaane allow wadannuu an laa malja'a min allaahi ilaa ilayk kacab ibnu maalig iyo labadiisa saaxiib waxay yaqiiniyeen meel lagu baxsan karo inaysan jirin ilaa alle xaggii in loo baxsado mooyaane subxaana wa tacaala qoladan arrintan waxay siiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a hablii bijaahi kamaa qadamtu min zalalin juudan warajix bifadlin minka miisaani wuxuu yidhi hablii bijaahika iihibey oo isii bijaahika jaahaaga waxaad igu siisaa rasuulka ilaahayo maa qadamtu wixii aan hormariyey oo min zalalin gafaf ah waxaan hormariyo dembiga ii dhaafo juudan deeqsinimo darteed warajix rasuulkow raajix yeel bifadlin minka fadli xaggaaga ka ahaaday waxaad rajaxdaa buu yidhi miisaanii miisaankayga aakhirana miisaankayga waxaad ka dhigtaa midka raajixa miisaanka aakhira yaa rajaxaya oo iska leh inuu rajaxo oo cidduu doono u rajaxaya allah subxaanahu wa tacaala ayadana waxay siiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam qasaa'idkaas oo waxyaabahan hadda aan sheegna ay tahay qaliilun min kaiir waa in yar oo ka mid in aada u badan ayaa habeenadaasi la tiriyaa markaasaa la islululayaa oo waxaa leeyahy rasuulka alla xusayaa calayhi salaatu wasalaam shirkiyaad iyo khuraafaad inta la akhriyo iyo waxaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa'iq u ahayn maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam mansiluu leeyahay ou ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala mansiladii ilaahay siiyey kuuma bannaana inaad ka sara mariso mana bannaana inaad ka hoos mariso arrintaasina nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka hadlay laa tadruunii kamaa adrat innasaaraa ciise bna maryam innamaa ana cabdullaahi wa rasuulu faquluu cabdullaahi wa rasuulu arrintan waxaad moodaa nebigu inuu ogaa sala allah alay slam inay imaan doonto waa calamun min aclaami nubuwa ha igu xadgudbina oo guluwi ha igu samaynina buu yidhi sida nasaaradu ay ciisa guluwi ugu sameeyeen nasaaradu ciisa waa ku tarax tageen waxay yidhahdeen waa ibnullah waa wiilkii ilaahay waxay yidhahdeen waa haaliu halaaa guluwi fara badanay ku sameeyey waatuu alla yidhi subxaana wa tacaala a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah sidaasaa lagu leeyay ciisa yowma alqiyaama ma adigaa dadka ku yidhi aniga iyo hooyaday laba ilaahana laga dhigto markaasuu ciisa anfinaya calayhi salaatu wasalam wuxuu leey subxaanak ilaah waad ka nasahantaha in aan u arrinkaa iraahdo xaqba uma lihi inaan arrintaas iraahdo ciisa aaday ugu xadgudbeen nasaarada nebiga calayh slat slam wuxuu nooga digayaa in rasuulka lagu tarax tago sida nasaaradu ugu tarax tageen fii ciisa bni maryam markaasuu yidhi innamaa ana cabdullaahi wa rasuuluh anigu waxaan ahay addoonkii alleh iyo rasuulkii ilaahay baan ahay mansiladaydu waa mansiladaas addoon allana waan ahay rasuulkii ilaahayna waan ahay ee waxaad tidhaahdaan markaad aniga i sheegaysaan waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu dhah dadka qaar liqilati fahmihim fahamdarro iyo aqoon yari darteed ayay cabdullah haddii rasuulku lagu sheegay waxay yidhaahdaan rasuulka haddii la yidhaha waa addoon ilaahay dadka dhan ba addoomo ilaahay waaye maasaa mansilo dheer dadka maasaa mansilo dheer ilan cabdullah haddii la yidhaha dadka dhanba mid walboo ka mida qof walba waa cabdullah laakiin cubuudiyada waa ayadaa aqsaama cabdullaahi marka rasuulka la leeyahay sala allahu calayh wasalam waa addoon ilaahay ee addoonnimadiisii gutay oo ka run sheegay annagu laakiin addoommo muqasiriinaanah addoommo xaqi ilaahay gutay subxaana wa tacaala uu ku lahaa manihi rasuulka calayh sala slam cubuudiyada uu haysto waa mid heerkeedu sarreeyo wey walidaalika allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa wuxuu ku sifeeyey inuu cabdullaahi yahay qaamyo fara badan oo maqaamu lmadxi wahanaa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla waxaa nasahan allihii addoonkiisa dheelmiyey bicabdihi cabdigaasi yaa waaye waa arasuul sala allahu calayhi wasalam tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdih addoon buu ku tilmaamay alla subxaana wa tacaala wain kuntum fii shakin mima nazalnaa calaa cabdina addoon buu inuu yahay uu ku tilmaamay haddaad shaki uga sugan tihiin wixii aan ku soo dejinnay addoonkeenna oo qur-aanka ah wa annahu lamaa qaama cabdullah waa rasuulka sala allahu alay slm maqaamyadaasoo dhan allah subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa ku sifeeyey bilcubuudiya maqaamkan marka waa maqaam sharaf badan rasuulka calayh slat slam in la yidhaha waa cabdullah tashriifay nebiga u tahay sala allahu calayh wasalam waa rasuul waa cabdullah waa addoon ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeyey binubuwati warisaala laakiin ma lahan uluuhiye ma laha ma lahan rasuulka calayhi salaatu wasalaam rubuubiye ma laha waxaa la rabaa maqaamka rabbi subxaana wa tacaala iyo maqaamka rasuulka inaan la ysku qaldin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa kaa magan geli kara min cadaabi hadday dhibaato ku qabsato melja-a iyo macaadka iyo meesha la magan galo loo baxsado waa ilaahay xaggii subxaana wa tacaala adduunya aakhirana allah iska leh dembi dhaafna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa bixin kara waxaa ka mid a qasaaidka shirkiga ah ay tiriyaan haada alxabiibu maca alaxbaabi qad xadara wa saamaxa alkulla fii ma qad madaa wajara waxaa jira meel markii la marayo la istaagaa jirta waa aragteena u malaynaa markay xadraynayaan sida bahasha loo wado la wada kacaya markaas la istaagaayo waxay aaminsan yihiin in majliskaas nebigu ka soo qeyb gelayo sala allahu calayhi wasalam marka waxay leeyihiin haada alxabiibu maca alaxbaabi qad xadara kan waa xabiibkii oo axbaabtuu la soo xaadira bay yidhaah rasuulkaa yimid macnaha wasaamaxa alkul dhammaanna wuxuu u dhaafay fii maa qad madaa wajara wixii tagoo dhanna waa u cafiyey dadka rasuulka calayh isalaatu wasalaam kulli waa noo dembi dhaafo wa waman yakfiru dunuuba ila allah dunuubta inuu dhaafayaa iska leh ila allah alla mooye cid kaloo leh miyaa jirta ilaahay keliya ayaa dunuubta dhaafa subxaanahu wa tacaala gaafiru danbi waa allah subxaana wa tacaala midka dunuubta dhaafa waa allah subxaana wa tacaala fii xadiidi abi hurayra rasuulka calayh isalaatu wasalaam markuu ka hadlaya addoonka dembaaba allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fii hada alxadiid waa xadiid qudsiya adnaba cabdii danban facalima ana lahu rabban yakfiru danba wa ya'hudu bidanb addoonkaygu waa dembaabay buu yidhi alla dembi ayuu galay wuxuu ogaaday inuu leeyahay rabbi dembiga dhaafa dembigana ku qabta ciduu doono markaasuu ilaahay u toobad keenay subxaana wa tacaala marka dembi dhaafka ilaahay baa iska leh qofkuu doonana alla waa ku qabtaa qofkuu doonana ilaahay waa u dhaafaa subxaana wa tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubta dhammaanteed ilaahay baa dhaafa subxaana wa tacaala qasaa'idkaasi marka khuraafaadka ah ee shirkiga ah ay ku jirto alguluw fii rasuul sala allahu calayhi wasalam ayaa laga tiriyaa majaalistaasi dadkana waxaa la yidhahdaa waa dikri magacaasay ula baxeen waa dikri dikru llaahi caza wajal wuxuu ku soo arooray kitaabka iyo sunnada labadaba laakiin arrintaani ma aha dikrullah in rasuulka la siiyo mansilatu rububiya waluluhiya dikri ilaahay ma ah waa khuraafaad iyo shirkiyaad waa bidac iyo muxdathaad fii diin illaahi caza wajal qof walboo muslima waxaa la rabaa inuu arrimahaasi ka taxadaro haddaad rasuulka jeceshahay sala allahu calayhi wasalam dariiqiisa raac ku dayo calayhi salaatu wasalaam siday ugu dayan jireen asxaabu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam waxaa soo haray qowlka ah ilaahay subxaana wa tacaala ma wuxuu igu ciqaabayaa camalkan aan samaynayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ku weyneynayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kugu ciqaabayaa bidcadan aada la timid iyo muxdathaadkan buu alla kugu ciqaabaya haddaada ka toobadkeeni saciid ibnu musayab raximahullah ayaa nin wuxuu ku yidhi haddii labada ragco ee fajarka laba kale aan ku daro nin baa laba ku daray markaasuu yidhi arrinta aad samaynayso waa bidca markaasuu yidhi allah subxaana wa tacaala ma inaan salaad tukado ugu ciqaabayaa buu yidhi markaasuu yidhi allah subxaana wa tacaala salaad kugu ciqaabi maaye wuxuu kugu ciqaabayaa mukhaalafadaadu ilaahay kugu ciqaabaya khilaafka aada khilaaftay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay kugu ciqaabaya marka mukhaalafadan la samaynayo ayadaa dunuubta iyo macaasida iyo xumaantu ay ka dhalanaysaa waxyaabahan zaa'idka ee qasaa'idka la akhrinayo ee lagu darayana waa la mid dadka qaaraa waxay yidhaahdaan haddii lagu gaabsado ka warrama in la akriyo siirada keliya in la akriyo qaaraa si kale u dhigeenoo habeenkaas waxay leeyiin qasaa'id akrin mayno laakiin waxay yidhahdeen kitaabada siiradan qaadanaynaaho rasuulka habeenkaas loo taariikhaynaya sala allahu calay wasalam oo siiradiisa laga warramayaa sidaasaa la iskugu imaanaya laakiin wax qasaa'ida la akhrin maayo siirada rasuulka wakhti walbaa la akhrinaya calayhi salaatu wasalaam kitaabadayna ku qoran tahay laakiin habeenkaasi in lagu khasiso laftirkeeda bidcaa in habeenkaa lagu gaar yeelo ama maalinkaa lagu gaar yeelo ayadaa bidcaa bidcoo dhanna saan hore usoo marnay waa dalaal iyo baadiwo cunooyinka la sameeyo waxaa jira ixtifaalaadka markii la samaynayo cunaa la sameeyaa meelaha qaar xoolaa la gowracaa oo hilib iyo raashinaa la cunaa meelaha qaarna waxaa laga yaabaa inaan wax la gowricin laakiin waxyaabo kale la cabo sida maaragtay sharaab in la cabo xalwo iyo buskud iyo wax lamida in la cuno iyo waxyaabaha lamida cunooyinka noocaasa ma laga qaybgelaya oo ma lala mushaarakoonaya maya lala mushaarakoon maayo maxaa yeele haddaad ka qayb gasho waa iqraar wاladiina laa yashhaduuna الzuura waidaa maruu biاllagwi maruu kiraama meelaha noocaas oo kale inaad xaadirto sax maaha inaad cunadooda la wadaagtana sax maaha maxaa yeele cunadooda la wadaagtaa waa qirid aad ficilkaa qirsan taha wey arrintay samaynayaana ad qiraysaa nin ka raalli ayaa tahay munkar inaad ka raalli noqotona ayada laftirkeedaa munkara oo aad ku dambaabaysaa dembiyaad ku gelaysaa gunaanadkii iyo ugu dambaynta dadka muslimiinta ah guud ahaan waxaan u dardaarmaynaa inay ilaahay ka baqaan subxaanahu wa tacaala diinkoodana ay u dabagalaan rasuulkii moxamed ahaaye ilaahay usoo diray subxaanahu wa tacaala asiga in lagu daydo shaygu markuu diin yahay ra'yi kama furna waxay idhaahdaan culimmadu alcibaadaat mabnaaha cala alsharci walitibaac cibaadaadku waxay ku dhisan yihiin sharci iyo itibaac alcibaadaatu mabnaaha cala alsharci walitibaac cibaadaadku waxay ku dhisan yihiin sharci iyo raacid rasuulka la raaco laa cala alijtihaadi waalibtidaac cibaadaadku kuma dhisna ijtihaad iyo bidco kuma dhisna shaygu mar hadduu cibaado yahay lama samayn karo ilaa in nebiga loogu raacayo mooyaane sala allahu calayhi wasalam haddii aad samayso adigoo rasuulka aan ku raacaynin sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka aan ku soo marnay arrinkaasi waa marduud waa lagugu celinayaa ilaahayna kaa aqbali maayo subxaanahu wa tacaala sidaa darteed jacaylka nebi moxamed sala allahu alay wasalam waa waajib laakiin jacaylkiisu wuxuu ku jiraa in asiga aan raacno sala allahu calayhi wasalam asiga aan ku dayanno wixii uu sameeye aan samayno wixii nebiga uu ka tegay sala allahu calayhi wasalamna aan ka tagno wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibuhu wayardaa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته